ciidamo ka tirsan booliska iyo sirdoonka dowladda federaalk oo wata gaadiidka dagaalka iyo kuwa loo yaqaano cagaf-cagafta ayaa aroornimadii hore ee saakay waxa ay howlgal burburin ah ka fuliyeen degmada boondheere ee magaalada muqdisho dadka oo isku hurdaya ayaa mar qura ka war helay gaadiidka cagaf-cagafta oo burburinaya guryaha waxaana halkaasi ka dhacay kala carar shalay oo keliya ayaa dadka qaar ay sheegeen in la siiyey amar ah inay ka guuraan dhulkaas loona qabtay muddo shan iyo toban maalmood ah dadka qaar oo ay u suuro gashay inay alaabtooda kala baxaan guryaha oo toban waddooyinka waaweyn ee degmada haween ka mid ah dadka ku dhaqan boondheere islamarkaana qayb ka ahaa dadka laga barakiciyey dhulka la burburiyey ayaa madaxweynaha dowladda federaalka ku eedaysay inuu xuraysan waayey coos weyne taas beddelkeedana uu ku soo noqday dadka rayadka ah
walay beriga muu jeedaa waa kana adoogi saaxiibka ahay oo xasan xawaala qodaha ummaddasaanu xasan xawaala qoda waa shaqaysta haysaa ummadda muslimkeedoo shacabka haysaana u rirwaya sagaal saac wadankiisa cows weynana waa xuraysalaya in cows weyn si xure cows weyn oo xureylaya asagu saan ummadda dhabartin tuugu soo nag oo xada tuugka waa tuugka qaacinka ummadda sagaal saac intuu soo dheelmado oo dumiya ummadda sagaal saac walle saaka xasan qarax buur wuxuu magaciis xasan gacan taagta gacantaha laga gooyey tuugka qaacinka
muddooyinkii lasoo dhaafay dowladda federaalka ayaa kordhisay howlgalka burburinta ah ee ay ka samaynayso guryaha ay degan yihiin dadka rayidka ah ee ku yaala magaalada muqdisho iyo duleedkeeda waxaana boondheere ka horeeyey halka loo yaqaano dibdamiska iyo deegaanka ceelasha biyaha ee dhaca duleedka magaalada muqdisho